jaamac quraan jecel oo isagu ku sugan magaalada boos golaha idheer ee gorfeynta siyaasadda iyo falaqeynta arrimaha soomaaliya waxaa hadda golaha musa hadka telefoonka ugu jira afhayeenka dowladda puntland abdulaahi maxamed jaamac quraan jecel oo isagu ku sugan magaalada boosaaso aad baan kugu salaamaynaa afhayeen kuna soo dhaweynayna waktiga qaaliga bisisana kaaga mahadnaqayna su-aasha ugu horeysa aan kuweydiinaya waxa weeye waa sidee xaalada boosaaso caawa oo la circiraysa wafuud aada u tira badan oo kala duwan oo meelo kala gedisan ka timi oo uu ka mid yahay madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya bal horta warbixin koob naga sii xaaladda guud ee magaalada boosaaso caawa
aad baad mahadsantihiin adeer inkastoo aan ku jiro meel buuqa maqasad iyo maqli doontaan xaaladda magaalada boosaaso aada u fiican tahay waa nabad waxaa ka socdaa qabanqaabadii u dambeysay oo ah beri subax sidii uu garoonku u furmi lahaa waxaana soo degay wafuudda xooggoodii walow subaxnimada hore beri subaxna laga yaabo ayna u badan tahay qayb ka mida inay soo degaan wafuudda haddeertaana waxaa u dambeeyey oo na soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud
aad baad umahadsan tahay yaad wufuuddaas xaggee ka kala timi bal adoo iyo diblomaasiyiinta caalamka ganacsatada meelaha ay ka kala yimaadeen iyo wufuuddaasi bal adigoo noo sharaxaya bal warbixin koob naga sii
wufuudda soo gaartay ilaa hadda magaalada boosaaso waxay iskugu jiraan saddex qaybood wufuud xoog leh oo dowladda soomaaliya oo madaxweynuhu hogaaminayo oo wasiiro iyo xildhibaano gaaraya ilaa iyo shan iyo soddon iyo wasiiro gaaraya laba iyo toban iyo ka badan intaas waxay naga soo gaareen magaalada muqdisho safiiradana soo gaaray ilaa hadeertaana waa ayagana waa laba iyo toban oo ay ka mid yihiin talyaaniga jiniiska iyo yeman masar etoobiya jabuuti iyo midooda yurub igad amison iyaguna waa badan yihiin waxaa kaloo ka mid a shan iyo siddeetan ganacsato soomaaliyeed ah oo kala gedisan oo ka timid dubai jabuuti hargeysa nairobi addis ababa jigjiga iyo muqdisho wafuud kale oo siyaasiyiin hore oo soomaaliya oo uu ka mid yahay ra-isul wasaarihii soomaaliya cabdiweli sheekh axmed iyo cali maxamed jeedi iyo wasiiro hore oo dowladda federal dowladda kumeel gaarka ahaa ah iyo siyaasiyiin ma magac weyn kale soomaaliya oo kala gedisan oo soomaaliyeed ayaa ilaa hadda soo gaaraya magaalada waxaan filayna intaa ka barqanimada inuu soo gaaro ra-iisul wasaaraha oo u dib dhacay beri subax arooriyada hore ilaa haddana magaaladu aad baa bay u buuxdaa wufuud kala gedisan iyo tujaar iyo ganacsato baana isdhex maraya
aad baad umahadsan tahay dhinaca kale maamul goboleedyada iyo mas-uuliyiinta gobolada ee soomaaliya marka laga reebo dowladda federaalka yaa iyagu tooga yaase iman doona arrimaha warbixin ma naga siin kartaa iyana
ilaa iyo hadda ma soo gaarin madax madaxda maamulada ama dowladaha xubin ka taha dowladda federaalka madaxdooda ma soo gaarin magaalada boosaaso mana hayo ilaa hadda warka ku saabsan inay imaan doonaan waase meel la isugu yimid oo soomaaliya oo dhan ay ku faraxsan tahay horumarka shan iyo labaatan sano kadib horumarkii u weynaa oo ummadda soomaaliya u qabsooma oo ka dhacay boosaaso garoonkeeda farxaddaasoo soomaalinimada ah iyo puntland ay ugu hambalyeynayaan inay ka baxday xeendaabkii garoon la-aanta iyo xiriir la-aanta caalamka dad badan oo soomaaliyeed oo madax gobollo leh iyo kuwo kaleba way jecel yihiin inay ugu hambalyeeyaan puntland iyagona xafladda ka qayb qaataan
okay bal warbixin kooban naga sii qaabka aad u diyaariseen furitaanka berri subax oo iyo waktiga ay bilaabanayso iyo qaabka xariga looga jarayo garoonka intii aad ka og tahay magaalada boosaaso
garoonku waa aada u weyn yahay celceli saddex kilomitr baa hadda dhisan oo macnaheedu kala yahay laba kilomitr iyo shan boqol oo ah runwayga diyaaraddu ku ordayso iyo shan boqol oo kale oo baakinka diyaaradaha iyaguna ah waxaa u dhiman qayb kale ee laboorka waa qaybta koowaad qaybta hadda xariga laga jarayo hal kilomitr iyo terminalki baa dhiman madaxdu waxay rabtaa marka hore inay kormeerto meelaha sida meelaha baakinka diyaaradaha iyo runwayga la sameeyey iyo qalabka cusub ee usoo degay eraboorka ee xagga handlinka ah kadib waxay rabaan terminaalkii hore oo wax badan laga bedelay isagana inay arkaan markaa kadibna ay xariga ka jaraan iyagoo ka qaatay ciidamada qalabka sida salaan inay xariga inay ka qaataan inay xarig ka jaraan eelaboorka wuxuu kala saaran yahay fuuda puntland oo marti loo yahay iyo madaxweynihii soomaaliya oo u weyn oo mucaawo marti u ah puntland waxaa garoonka xariga ka jaraya madaxweynaha waxaana makaasi ka noqonaya goobjoogka ahaanaya madaxweynaha soomaaliya oo ku casman waxaana xariga ka jaraya madaxweynaha puntland sideedda aroori ayay bilaabanaysaa waxaa hadli doona madaxda soomaaliyeed oo dhan inta noo timaada iyo inta aan doonta safiirada waa imaa hadli doona waxaa hadli doona ganacsatada waaweyn danaynaysa inay maal gashadaan ilaa shan iyo sideedkan kala gedisan ganacsato iskugu jira soomaali u badan iyo ajaanib baa jooga iyagan laftooda hadal baa la siin doonaa shirkadaha iyo kambaniyada ka socdaan waxaa hadli doona istimada dhaqanka puntland waxaa hadli doona madaxweynihii hore oo dowladda puntland mudane doctor cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud waxaa hadli doona madaxweynaha puntland madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo ra-iisul baarlamaanka puntland marka khudbaduhu aad bay u dheeraan doonaan ilaa toddoba saac ilaa sideed saac bay socon doonaan welina waxaa lagu jiraa in aroorta hore aan sugayno oo aan ku darsan doono shadalka iyaga waxaan kaloo u sheegayaa meeshaan inay ka socoto wadatashiyo u badan sidii ay madaxda ugu sarreysa dalka ugu dhiirigelin lahaayeen maalgashiyaasha soomaalida ah ee hantida badan banaanka ay ka jirto oo ummadda soomaaliya leedahay siday dalka ugu soo celin lahaayeen gobol kasta oo nabad ah hadday tahay magaalooyinka hadda dhismaya iyo hadday tahay kuwa hadda nabadda noqonaya iyo kuwa maamulada loo samaynayaba waxaa jirta aragti ah in la la abuuro fikir ah in laga gudbo marxaladdii cabsida iyo belasheega oo loo gudbo marxaladdii in dalka iyo dadka u dhasheeyo soomaalida ah meel kasta ay joogaan la tuso horumarka guud ee puntland waxaa ka socda hambaliyo iskugu hambaliyaynayan ummadda soomaaliya halkaan timid guud ahaan meel meel kasta ha ka yimaadaan oo soomaali af soomaaliya ku hadla in horumar ay tahay shan iyo labaatan sano kadib ummadda soomaaliya ay gaadhay eelaboorka boosaaso waxaa lagu hambaliyeynayaa puntland sidii ay u maamushay madaxweynaha dowladda puntland oo sanad guuradiisii labaad ay ku beegantay garoonka furitaankiisa boosaaso horena madaxweynuhu u sheegay una ballan qaaday in sanadka kusaa hal sano gudihiis puntland ay yeelanayso eelaboor caalamiya sanadka labaadna ay yeelanayso eelaboorkii labaad oo sidana la dhagax dhigay oo garoowe ah waxay dhammaan madaxda kala gedisan ugu hambalyeynayaan sida maamulka hadda madaxweyne cabdulle macali gaas uu maamulayo ama uu aad ugu mashquulsan yahay dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha isla markaana uu gelinayo fikir badan iyo hi u hiilin badan xagga horumarka waddooyinka dekadaha iyo eelaboorada waxaa kaloo ka socda ummadda soomaaliyeed oo laftigoodu wakti badan gobolkan aan hadda caawa joogno ee bari qaarkood ay ugu dambeysay oo madaxweynuhu uu ka mid ahaa xasan sheikh oo uu yidhi waxay ugu dambeysay kow iyo labaatan sano ka hor ilaa labaatan sano ka hor ba ugu dambeysay waxaana kusoo degay iyadoo ay tahay waddo muxuu ahaa ciid ah maantana waxaan kusoo degay isagoo garoon caalamiya waxaa ka mid a barashadaas guud oo madax soomaaliyeed oo horey aan u arag gobolka bari ama wakti hore ay ugu dambeysay laftigooda caawa inay magaalada ku dhex mushaaxayaan waxaa magaalada ka jira socod badan iyo cashooyin badan iyo ismarxabeyn siyaadaa magaalada waa magaalo weyn oo haddana ah magaalo nabad ah isla markaana magaalo ganacsiga ah waxaa iskugu yimid tujaartii soomaaliya ee waaweyneyd iyo madaxdii soomaaliya waaweyneyd marka waxaan dhammaantiin golaha sideed sideed ama aydeed ugu hambalyeynayaa inay farxaddaas laftigoodana qaybtooda ay la wadaagaan halkaa kala nala wadaagaan isla markaana ay nagu soo biiriyaan wixii horumar iyo tilmaan sixid xagga horumarka iyo quruxda ah oo iyaga laftigooda hayaan
aad baad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa cabdullaahi maxamed jaamac quraan jecel oo ah fayeenka dowladda puntland oo isagu si toosa khadka magaalada boosaaso ugu jiray golaha adn ee gorfaynta siyaasadda iyo falanqaynta arrimaha soomaaliya uga waramayey arrimihii ugu dambeeyey ee magaalada boosaaso iyo diyaargarowgii ugu dambeeyey ka socda halkaas oo lagu diyaargaroobayo xafladii furitaanka eeraboorka caalamiga ee magaalada boosaaso oo berri subax xariga laga jari doono aad ayaad umahadsan tahay cabdullaahi dadka golaha ku jira ee aada tira badan way ku salaamayaan waad mahadsantihiin kulligiin waana idin salaamaya asalaamullahi calaykum dhammaantiin a cabdullaahi waan kula soo xiriiri doonaa insha allah ku marka waagu idin beriyo iyo xaaladda bal inaad wixi naga siisid ee arrimahaas waayo walaal waayo